ukoyni oo simlisinkuweri yo wala ee may leraayey bandhig oo buuggan oo afmaay ee qaamuuse waa buuggin kuray kulley bay dhowo may leraayey barnaamijkan haddu ka hor dada bilaaway yoo ku hadala doonaan dad qaar ku mida may leraayey oo abwaninga iyo aruuri may leraayey afka michaelnil rogan buuggan yo wala lereey afyaalka af soomaaliga mike yo lere walaha suubiyey lanleerow brofesor cabdulaahi sheekh maxamed oo la kasow oo lanko walaalji haada jari gudoomiye ku-xigeenka s d m t araredi haada jari oo dhimaday sheekh abukar la dhalad yaha saari qaamuuskii koowaadu una heln waaye sidii tanba may la raayi luqadan una weyneeyi korna kontonkan sana luqadan wala waaye hoose lindhikaaye sababto wala waaye una dugsi hoose dhexe ilaa sare walaha ka qaadanay af soomaaliya ka qaadanay may wal ku saari meelle isticmaarkii baydhabo talyaanigii dad wala sheenay oo maxaa tiriya sheeni mayle raaye maxaa tiri leylka dowhaay saldhigyada dadka roogaan mas-uuliyiinta maxaa tiriyahaya maamulka dadka lindhiibow warya maxaa qof wala qobaday markii la hirow macnaha afka leyla ku obsiyahay walaa luqada hoose lindhig markuu wala fadaane luqadan kor lahayn qaada lanka haddiisu madaxweyne eyi haddiisu gudoomiye baarlamaan eyi markiisu surumow mayle raaye ee miil xaflade intii usu mayle raaye ka hadal afshay iyo faylan sida adduun weynaha qaarado may la raaya dawlado ku mide shiinaha iyo faransiiska iyo new york markii ka hadalaa afshoo ka hadalaaya una markii wala lafaday guddoomiyaha baarlamaanka guud oo dawladda dhexe hadduusu hadalo afka maay ka hadale lanka shirarka ilaahay keyrhaasi aqoon-yahanada markii shirarku qayb galaayeen may la raaya xamar oo linkuwerow may la raaya shirarka muhiimkee wala ku hadal afshoo ka hadalaaya war afka ma naqaaniyo lileey raallahada leere idaacado hadda baydhabo b b c iyo v o e da markaadin galle af maxaa tiri kadoowaha wala lafaday makadohow inteeda erta afka ka hadala luqada adi taxgiliyi korta luqada bilasxaana hay taxgiliyo lanki wasiire lanki xildhibaane lanki mas-uule may la raayo in la taxgiliyo aqoon-yahanadeenna ku fadheedeen dad yara aruuriyahooy sidii taaba may la raayo dadka baydhabo hadda may la raayo idaacado ka tirsan hataa ana oo hadalow luqada maayga mahaatiri iska qasaana barke beled dadka baadiyahana dhaamun laajada rasmije marka in la aruuriyi sida may la raayo profesor cabdulaahi sain aruuriyoen wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo abwaan abwaaniinta sida aan jeexsay oo kale lakadayda jaamacado wala ka bilowna in afkaas laka dhig dugsiyada hoose dhexe ilaa sarena saas oo kale walaan isticmaar jaru marka idaacaddii haddii kaleeto may la raayay v o da aniga rt may la raayay afmayka hadal af maxaa tiri ka hadal haddii kor guddoomiye gobolka baydhabo waxaa suusantiin saasa leeri idaacadda v o da markaan walaagaas dhan la diido la fadee lanka mas-uul aya afshay ka hadalay meel kastuusa saada shirku s y l ka dhika oo s y l ka dhiyi hamar oo lin ku hadalaya cimiladaha oo climate change ya ka qayb galeen markaanu surumi presentationka koonfurta dhan anin hadalaya oo ka saabsan mayler aafooyinka iyo cimilado afka maayo markaana ka hadalay dada qayli yur dadka isdala isdagaalnimo dad meelo ka jar reewinka maxaa tira lin shal safadi markii dambe dadkii mas-uuliyiinta afkaa aan haddii kamin ka hadalaan miilo ku bahee luqaday tan wayn macnaha luqada adag qadrii korta haddii luqadii lakoo qabsado sida adda kor professor enow sheegay oo kale qofka haddii la dili lafado wala waay kow luqada laku dile yah markaan bilasxaanag wala fadaane luqadan inti tixgeline hadda dada qaamuus ha saari qaamuus kale qofkoo kale ha saari haddii wala la aruuriyahoy doo badanna faa'iido ma le hadalka intaa ku koobee walaha ka dhawaayay may lehraaye
marewned may erhaas hallohelowsha walmeehanaanadii ulrob wal isku dar era kor walaago itwalka era kor laakiin haddana may baahanta meeli wal oo aqli celin iyo wal gorodnimo iyo dadaal haddana may lehrey may may kale jare reewing may rey gedgedikii laga doonto marka dadkii reer hawka ayoona may meediitaana indurayna may reena adiina adaa rogay maa reesta ku waray un markan kii keen inayna xoojin oo geeka may faa'iidanin aha wal kastaba taariikha roogow wal kastaba reew maamahdiis ma eta haddana ma ereena adduun roogow leh fadaas haddaba geeka anta ma tubana haddana ko kale yaa ilaahay sheene kulli kooye sababta ma eta lanki sabar isu sadawa leh un isku sabar hayna dad oo sabar dheed anjeela ana dad oo ma nabadda jeela ana dad oo ma aragtay inay hoojo ka noolado dad kale aan dhacan fadaho yaa ana un gaaldaad horma dhacna walwaaja masuubin walaagan yaananay lahaysada dhulka kiikan waranay lahaysada meel weli walanay lahaysada laakiin wal kastaba may la reey walaad erti iyo wala lanka kala eri gaalkii mursaliin yahay markii uu qabsaday meelile raw Soomaaliland aan qabsaday may qabsaday ee Ethiopia naagii Talyaaniga daanis ay ku dheelin meeshii boqortooy oo jimiyo maana dal mundo sir adduunka ka galantay ka jar ingiriis ma ku galay mata general Montgomery Libya ku galay bad ibriika kooy filfos ingiriis waa bi Italian fucking bastard lancaster haddii usu baawar sheegada wada aragaas reedii burburla indabwe una markun dadaalinen walaay tabartan awoodo ilaahay yalle wal kastaba may la kahelo kore wada jar is aawangnan lanka oo ma aragtay barfasoorka wala gordow hay qiimayoy lanka ee ma aragtay maamahada ka saw hay qiimayoy wal kas afkan si ma aragtay ka hormar ka dadaalnen waa ma aragtay tawfiiq ma ka dhawayaan lankan oo eed ma aragtay eed ma aragtay afriigan ka ta gobayadu si tiriyo lan tiri kor lan aragane boogna mar kor ha qori lankan wala andirsani waa kan way isgaasiin ha isku bay war kaali kooy ya marka may weelase inay isan uun iska ranan inaynu dadaalnan hooba dadaalna ilaahay guulana siiye insha Allah wa bi ilaahay kariim
ايضا مع سمسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريالك الرياضة مسؤولين وانت ربنا كلين سلام منتين سلام كبعد ما يمرأي اف هولر هرمر دي يو جدال دي هلون غلبو نو بدا تيبا فوق هذا دي لان سليه شخصان القارة مجرد dhibaatooyinkii afkaana hamareen oo lasu wada ogyiin waa yilka iidaanka saayan may hamarnay xillo badho gudaadee oo afmaymaymakadawol kartaan leeyahay iskooladii afmahatrilinay baraa iskoolkii dhatismaa in kadawo korno dhibaatooyin badan kaa marnay ooba kadawaan heer xataa ninihin yiri waa deerni alxamdulilah geedka may roogati yadahayti hoo aan ha ku bilaabo reed furtun iyo afkun iyo qorowdhay may toganaha qof walba noo mid ahoo walba qoraayo mise iskool bahamari farmaayo maay horre iska day inuu iskoro lambisa goone oo laga qorodaaye ma iska daynayay lamaadi kun iyo afartii maya ninety fourkii amay ahaa sagaal iyo afartii haytay inaga roog toronto inayonu suubilanba dhalinyaro oo gudoa mutacalimiin ee oonu erna fartun maayo inayonay lansuubi standard ama subal oo dadka dhan usagora waayo in la suubiyo lama goone gooni oo ugra inta lagubaha aruurineen walaayiba qoranta ina sheegna farar ku saarneen oo dadka dhan andhahoyta alxamdulilah sii ka guulaysani lamaadiku ishantii malay inaan inta kuway baydhawo anugu fartaasay oo regalaha ka suubiyo anu wada jaamacaddan ka horeysay baydhawo laku fulo kolay rag badan oo bay kasoo roogana jiraan iyo inta hallaa ka bandhigi fartiyadahayti geedka alxamdulilah may malohoyte heer oo qaamuus laha suubiyo walba qoro meel walba baarla deerto geedka malohoyte taas dadaal oo qof walba suubiyo waa shilayda leyma lankooshilays ma suubina may guul ahaa hadda qaamuuskun eedan yarye cabdullaahi sheekh hasuubi cabdullaahi sheekhdan muwaadin a waaye weligeena halgamaaye fartun waa ka qoro jiray waaye madii un ardaasada suubiyaana xataa dadkuna la xiriiranay oo farta hanuun gudbiya yahay haddana qaamuusa hasuubi qaamuus kale jira oo ingirish iyo soomaal iyo maay oo professor mukhtaar iyo cumar macalin suubiyaana jiraan buugad badan oo weliba bay dhowlaha qoraya jiraan maaran oo fartun la isticmaalo halganka eedaan badan yahay laakiin weli gaabinahe maxaa tiri madi la bandhigaayo ogna dawlada bandhigtay maaliyada la geliyay adduunyada saacidaasii meel walbila deersii walli qasabay walna baray una hata geeka ma awoodo korno inan maysaas weelno on baadiye beled una barno qasabno una sidee weelna ma awoodo korno laakiin shaksiyan qof walba oo dadaala may qabeehe meelo i ku dheeraa deersii korno af sida sheegay idriis hormoodka قفوه بعض بني آدم الباب إذا خلاص كوم ما يدخل الله ويأفشه أفشه هو اللي تتربس وهي قبل ما يقول باب هذه تاريخ دي باب هذا نخش هو باب أي ما إلي نقايا أنا ولا كده ده وهان كلام ولا ما إلي ندير سي هير ولا كده ده لما هاتري سيوم يو إرهانا إرنا ولا يسوس وبيان لا يسوبنا نقول يو أغني إني أسر نقول لي إيه oo dil ida ibob le ee inuu ka qaano wala fayliga ka dadayda kee kala suubnaayay wala ha ka dhaqan maarayn nabadaha ka qabrin dhan un hilmaagno on warhunka aalna mina wala deersi sidan lin jugli lanahay maskanta bini aadanka meelaasa carabta qasbul fikri oo maskanta laka wala dagaal ma ada jug jug lakiyahay marka dambe isku aaminaas may diyaasahe sidan lin lahay afkiin af mee tuugsadaasan dadmihiidan وأبوهم بكر على نبيهم ونقيدهم والله ولا رجع ورهم قوة بلا قال عامسني ما إيه البحر هو الدنيا جرتبه ونظمنا dadka afka mayka hadallow dhulkiioo degan yihiin bal anfiirsadaha meeqasanna cimriyaal iyo mahayka noolanay nabad adduunyada geedka la rooga may ilbaxnamanaka tilmaamay lankii nabadka nool meeqasana nabad haka noolayna ninisdilaane ninisdhacaane nabad haka noolayna kow bal dadka balanya waan ohonila nool nabadiyoo qaban sheega gulidho mahayka noolayaan oo iyonay dhibaatilay unuun intuusan haka noolayna nabad ay weelay may wanagda waafikaana oo unaka aalana shalbaadii hayan lanawaana aqligii oo la haayeen nidaamkii oo suubiyeen iyo sharciyaalkii oo suubiyeen laakin moodiyey ilaa iyo hataa ka dhagamaani waroohana shariidii iyo isan arabka xeerarka nidaamkii oo layin adduunyada dawladnimo kale baaba dhimo intaasan hayn lansoo bay karo bujaro unu hayn ilbaxnimada unula hayn maaboshiina hilmaanay kada daydohoyne hedha iyo boob iyo dila kada daydohoyn uni la faday madu uni hagnagan dhaqankan uni la faday ini kafaana kiikan uni la faday ini una dadka kala barna هو أذيب كيكا أوجاين أبدا البراس أو هو أذيب إنك فعلنا أذيب كيكا كيل الليل أما يد البراس قلت ولا أني لفظوا إني أنا دفتر سنة توا ومضان البحر ماذا أفكان أفهمن أواي محاتري إيوني ماي أريد ولا هاي ماي محاتري لما أف أو هجرين واي هجروا كسوكو ماي إني أول أيها صومالي قلبنا mase soomaali ka hadaloo sheebak maay inka horeey may adaayo hoyta culamada oo dhan lankiiba walbaraday geeka mase luqdo ka takasusi may adaayeena maay inuusa kow ey maxaa tala gadaalay ku koy sababo anku wiinon oo daliila kuwa dhadoo ma ata aragden may la eray afrateedo marka hadalow east africa may inka weyna afka la erow oromada oromada may buaha hooyada afka oo oo east africa waay kow maay imahaasaka oo anfiirsataan ayan dhow oromo maayan dhow maay oroomada xa ma le ceen ma leh unuun afkaana maay xa ma le ceen ma leh kow ceenkun i xaado unta koota las warsaday ceenka i xaado meelayla ogaadeeyey islaan i carab madi hana galeen leh ceen i xaada aragay intay ku horaytay maaliya kadhawahay madii ceen i xa islaamka hooba madii soo galay dhulkuun ley ceen i xa koyti tamaam كلمته هذا فيرس لها محا فريق وهو عينك يحاضر بلا الله عينك يحاضر هو بلا قريبا ما إليه ما إليه عرض إليه عينك لك رب إليه عرب إليه عينك لك رب عرب له وكلمته وحال عينك ما أرغاسي مدير إني أين والحطة لها كويها زيادة لكن أساسي هاي كان مايكا كو أرد إن حوالا نصر مارد كفارسو ونقال إرانا maxaa tiri ma eraasah geel oo adan fiirsada awooshoona gaala eran jiray laakiin iyo horta geel eroo haya maykiin daliile af gaal madila leeyi afkii gaala leeyo hooba hoolagon geel iin bago may erakaday af geel mar erahayo af gaala leeyi marka hoolaa magaalaas geelki bahaay gaala haay hoola bagoona may limbiyey af gaal waa kalmo hoo fiirsadnahakin bahay daliil inuusan maay asal ay oo mahaasil kidaalka ku yakin muuqdaas laakiin dadkii i unugu unugina kafaano ma ushinib mada kan la faday ogaado kafaano afjay marne dadka kala deersiin la faday uni hayni ho unugina ku dhifana ayin ma un afri alla ma ayin ma un waay السلام عليكم ورحمة الله
أجمعين أما بعد markaan ku horeyta mas-uuliyiinta inta fadhiyeedo oo agaasimaha wasiirkii hore arrimaha dibadda wasiirada ku-xigeenada oo maamulka iswa iyo dhammaan marti sharafta kale intan iska koyti oo ku mid ayiin midowda ardayda iyo wariyaalka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maygeeka sharafnayn ahaa in walaalkayna professor cabdulaahi uusa haka ziyaadiyey rasiid qoraalada qowmiyadun ama dadkun afkun ka hadalaw oo michael eraw in uusa haka ziyaadiyey rasiidkun ee buugun oo maaragna dictionaryga ah ama kala qaamuuska ah uusa haka ziyaadiyey runtii wali waa taariikhda afkun wayn innagadaasi aheen mid idaafi ka ah waayo dadka soomaalida dhammaantiyo maylaka sheegay dad oo oralile afkale ay ku hadalaayeen laakiin dad waldhikawme kulli ma buugsadon camal ah ka ziyaada way rasiidan nagaday ee dadka waqtigaas wajahan buuggaas wajahan marka professor cabdulaahi markan horeyta ee mahad ilaahay in sugnaatay professor cabdulaahi ang mahadayaan ee iyo intii kula shaqayti ee buuggan ee inguusu geeka intaa ka bandhigna ee buuggan oo maaragna ee translation ka soo biyow ingiriiska iyo ee ee afka mayke runtii rasiidku may maaragna walaan nagaday in kasta oo ajnabi ah markii la ku reeba dadka ka hadala afka Soomaaliga ee maxaadiriga markii la ku reeba inta kale oo ajaanibta ah dadka dawlada jiraanka ee naata wali waxa meeli oo ku gala fadeen afkun barashoodiisa ku gala fadeen wala saacido buugun wala buugun marna dad ajnabi ee meeragaasana ka hadala afka maxaadiriga ka hadala Soomaaliga maxaadiriga ka hadala iyo dad yar oo afka mayka ka hadlo ajaaniba aragaas ma insahalay ee way heleena ee dictionary sidoo amale qaamuus ah oo tarjumo ee luqadiyo ama afsho tarjuma oo heleen marka taas ma insahalay in nanka ajnabiga atama ay ogtiina nan ruusha dad kale oo Amerikaan ah dad kale oo maaragnay ma ay tus European ah in iyo dhamaantiyo ee baradeen ee afka maxaadiriga Soomaaliga mayna ka bardeena insahalay bug noocun ah iyo bay'ad iyo ka nooliin ya bartay marka walaha bugun way suubiyey guud ahaan afka kiikayna mayga oo qoran waana asal iyo dhaqanba leh in uu sumarne dadka ajaanibta aan fududahay sidii oon dhaggalan ama hanka marne aan baradan afka kiikayno dahabiga ee mayga marka runtii professor abdullahi eedeeda maaragneen kama hadayaan idaafagun usaa soo biye way kale mahadle dadkii ku shaqeeyey farti iyo afkaba in iyo baahiyaan oo uu santani la fadhiyey wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda professor cabdulaahi caaji xasan in maaragne iyo dad kaloo la halmaala oo dunida garbooshe ka nool iyo maaragna intiiba hata wadanka roogto oo runtii ziyaadadii in iyo maaragna wal ku dhikan walna ku tiriyan mahaytiis afka kiikayno mayga ah oo dahabiga ah marka runtii aan maaragna ay meelaha ka gaabsadee runtii ma hambalyeeyey dadka maaragna ku shaqeeya buugan iyo dadka xafladun maaragna mahaytiis munaasabadun xafladun ah inta inaskashaani waa taariikhda mararka inka horeyta meero korno laakiin marar kale laha bandhigay taariikhda geeka may ku galaasay baal dahab eh in buuga noocan eh maaragna haba may kale maaragna maadiyey dadka weli iska dayohaaye in maaragna arrintun horon mariyaano buugaag taariikh eh ballan qaadi taariikho hata nin yaalan may ku mid eh halgankii mahaytus arare oo bilaaw iyo dhammaadba meelihiisu ku bilaawday iyo meelihiisu ka dhammaaday taariikhda nolola ee dhammaantii wal ku shaqeeyo haydi waadada hata galinyarka hay oo iyoon ha ku saaran lafado hay buugaag taariikh ah oon reebna jiilkayna dembe maaragnay oo hadareer may kale maaragnay ka bogaadiyey maamulka iswa in arrimoogun galan weeldadan galansiyaan si arrimoogun maaragnay langhela akademiye oo horumariyada fanka iyo luqadda maaragnay afka mayke ama qowmiyadan mayke in iyo horumariyo ama afka mayke dhamaantii intii horumarid marka galan ka siiyaan wasaarado qaabilsan arintaas in iyo galan ku jeysada sidii arimoogaas maarin lan horumarid siifad marka meelaha ka gabagabeeye mahaytu is may mahaytu is ku wareejiyay idris soo maarne nkamil xafladii
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد له halkaas ku keenay isashaani mayl raay may marka hore may salaamey dhalinyarada iyo odayaalka kale ha ka qiib galeen mayl raay agaasimaha wasiirkii hore wasiir wasiirka hogaha shaqadii shaqaalaha markaan magaay mayl raay aadam xaawa ismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisinta arrimaha dastuurka hildhibaanadu haldhibaanada waa ku jira hadal ilmahan hadal kuma jira ilmahan hadal ma ka jiro hildhibaanadan ka jira yoona salaame dhammaantiin mesinka salaame salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacabdulsalaam mayla ereey hore odayaalkaan aan hadalen taarikhdayn una aar lema ah taarikhdeena taarikh eedan dheeru yani eedi ya macnaha ma inka shaqaytay yani mayla raayo walaa hadd una geek una roogna la eraw dimuqraadi ama mataqaana federal eraw dadkaan iyaha ka shaqeeyeen kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii iyaa halgenshu ahaayeen wal hadda geekile laha bilaawo iyo aaraare laha ka bilaawo ma eeda aaraare eeda am faylata hulbadan ha qabati laakiin meeluna ha ka bilaawdaan meel geedku reebjay ma eh tii haytana kamari dhaliin ilaahay yaana ma haddaas leh geekina may nagatay walaagi odayaalkana geehasa ka fikiraayeen in geeka soomaaliya wadanka aan nagato wadanka anan hadda la ka bilaawo iyo nagatay taasna ma haddaas alla iska leh doogo ma jiray yani iskiir lang abgaanga ha ka bahi la eraay meel eraayay dalku uniilana dalku uniilanaa doddanaanis waa deedii iyo dabeel koraad dooga deersiyaa dadkaana may dareemayeen in markaas in markaas dalkun lahaan dareero oo dad kale inay iyo qalada fadaayaan isdhumiyaw iyo ka fikiraayeen dadkaana dad eed anfahansho eed anfaylow dadkaana dad eed taarikhda angalaayan laakiin problemka jira may buwa way buwa walaasho dhan walkansa leh walaagii haddaa fayla oo la- yani internetka laha geli isla markaas waaba la arka hadin walka saare bay liin jeeda in taarikhdaana liin aragna dadnimadaan una haanbanna una dad nagan iyo liin jeeda reed mayla eree lan lan eedi usuuba lan hayn una lankoona ma eedan unuba dad eh aqoon yahanada ma eedanka maxad celiye aqoon yahanada geeka maskaxadiyo ha ka maaxade in geeka yacni afsho qoraan buuku qoraan ha turjumaan intaa dhikaan afka kiikan afki aadan una geeka hortaanayaala tanga mahad ilaahay eh ilaahay ka mahad yaan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin may fadaanee in inta liinka reebnee hor liin wada la dareera dadka ma obsadaayan dadka dareerayan lan walba wala sheegay wala qoray wala wala walaas usuubiyaayan inay iyo bahaanga fadaayan unuuna dadkaan obsane meel fadaay lankiib wal qoro kor wal kasaaw aqoon le reewnka buu aqoonka buu digil imbir fadad aqoon le ka dhaladi buuhan goboladun dad aqoon le war leh marka dadkaas iyo eh dalkun dadku iyo in baahan marka iyo ha saaren taasi gaan yaa yaa yaa- yaanka baxe tan anaka ge- ku gunaano ku gebageba may buwaa وقت عربت ما راس الوقت الصيف هدي هذا وقت قاعد نقول وسيكو قوي ما يبوا وقتني دريرة والبدن أنا نوردمي ولا أجي نوردمي جيرك حتى حبهي أما اللي يرد حتى رجع يعني حتى حبهي إن يوحنا نجان سفين إن قلتهم كوكوبا ده يتعزنا هلك الددالي تنكله إيه يعني دولة جبلاتك كونفر قلبات إيه ده كفرح سنتة إيه ده أنا فضاسة إيه يعني مختبر لا دسو إيه متقان أف سومال الهر أف أف كان آي والهر مري إيه متقان بعدين كان الهر مري والبدن أنا ودمي ونهدا بالمثل ما يعرف عسى ميل كست هذا سات أما حفلات كست مش كوي دعت له دون دعت دعن كانوا ونو دعن كان دعت ما إيه ونو دعن عن لنا هدي لنا hidigii una lahayn geeka walka tabi malka gabrogan hadii la aroosanta malka aroos arooskana malka dheelo waayo dadkaana maka dhagan ma waayo eedi yaa dhagankaas un dhumi mayla fada dhagankii laha naga fanaanintaana niilu roogan bashir roogan iyo naftiyo hormariyaan macnaha dhagankii hormariyaan la faday wal walba ka bilaawan yani si yani dhagankaan un haay olo kasta hidii lata dhagaan lata una dhagan iyo dhaante iyo wal kale iyo- iyo iyo miinlana walaag una lahayn dhagan una lahayn isuuna in la la hormariye iyo iyo hadhawaaye iidan ka mahadsantaan insha allahu tacaala sanadkun sanad sayma ilaahay ka rajaayane baraari iyo bar- iyo bashbash iyo horumar iyo unagoo buugantaana martabada yaalano meeloona ka gadadaan wabilahi tawfiq salaam alaikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان وزيركي هوري فدراليغا مدحدي مدح مدحدي كونفر قلبات وزير كحجينا دي أما كوفر يردين صح صح صح قلبي يا عبد كوفر يردين هدي لك غلطة يا مسكال كوفر قلبات كوفر كوفر يردين marka ha- intii oo ha ku qayb gala aqoon-yahanka ee salaamintan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xildhibaanada iyo salaan bacdishe aan warka mar hoday la dhammaayay way jeeliyaa taariikhdii ee profesorka cabdullaahi inay xoogaa yarsoon ku taabado buug beedka gadaalna kitaale ninkii akhrisado gadaalna kitaab taariikhdiis nolol nolol nololis intay ay tihi profesor cabdullaahi waaba ka dhalada degmada wallawiin kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii hoose dhexe way baan ku baxay dugsiga wallaweyn dugsiga sare wayan ku baxay magaalada xamar ama muqdisho raawigaasaa ku bixi kadib way galay jaamacaddii oo xanaanada xoolaha ama veterinariga kun iyo sagaal boqol sideetan iyo afartiyaa ku bixi kadib isla jaamacaddaasa way ku noqday assistant professor ama kaaliyaha macalimiinka ee ku noqday hadii ilaa oo burburkii lagu daariga burburkii kadib way ku mid ahayay dadka qolada aaraare walaashii iyo sii sajareen qalina ku warqabe waybaa galay xildhibaan tii oo jabuuti arta xildhibaankaas makadayna siyaasadda lix bilood camal oo sii shaadi guduud hal mala siisla been allah yarxamo shaadi guduud hamaraas ku bixin cabdiqaasim dowladdiis kadib siyaasad dhan rooji waybaa inbahay ninkan jaamacadda la dhaho igad waqtigaas oo la asaasay something wixii aan adiga lamada kun wixii ku dambooyo oo ka taalo sheekh technical veterinary meela dhaw iyo ka shaqeeya ilaa hadda cabdullaahi meelasa ka sawanya macnaa professorka meelasa ka sawanya kolleyba buuggii dad badan warbixin ku dhiibeen mataqaana anina inay dib inkanaga mataqaanaa mafado haya laakiin hal shay anika darsada wayba wahee maygan walbadaa toray nin aan sodogee hayay cabdullaahi kaste mangiste laare saaxiibka ina hay mude iyo way ku baxay jidda ku bihi anba ku diray ilaa new york seedi xuduudda way ku galay canada meelas markaa markii meel geli markaasaa way leenshaadeen nin turjuma oo soomaali ah markaasaa le waryaa halkay ka soo halkay ka timid halkay ka soo yaana tahay marka afkastaa wadhe markaasaa le soomaali miyaan ahayn yaa la leeyahay ha soomaali eh laakiin ninkan afshay ma ka soo aydhe markaasaa wayaarey nin maymay halinsheena marka wayla ogaaday inay maymay luqadiio jirto isla markii wayla sheenay nin maymay oo turjumaa keenada marka afka maymay aadan wiya marka hadda waa inkastoo u naftaan xataa luqada kastoo yar xoogaa jenji degma tog degma markaan ka dhawo markaa walkiin weeru hayaan ka dhawo meel waylkadhe walki dhegaayo haya isku fiirta walki dhagaayo cabdullaahi walki dhagaayo waay anin walkin weerowele marka taas ila yaabtan waana in isdhownile dhammaantaan salaamu calaykum